wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan wadatashi ah oo looga hadlayay qabyo qoraalka siyaasadda xuquuqda aadanaha kulankan ah ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo dardargelin lahaa hirgelinta siyaasadda xuquuqda aadanaha iyadoo la raadinayo aragti siyaasadda oo ku salaysan ilaalinta xuquuqda aadanaha munaasabadda ayaana waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland guddoomiyaha haweenka degmada kismaayo faatuma cabdi maxamed ayaa ugu horreyn munaasabadda ka hadashay iyadoo ka hadashay muhiimadda uu kulankan u leeyahay bulshada jubbaland waxaan ku faraxsanahay in maanta degmada kismaayo laga samaynayo cilmi baadhis oo ama kulan lagaga tashanayo xuquul insaalka aad bay u fiican tahay waa barnaamij qurux badan oo anaga run ahaantii ka dumar ahaan aan aan na dhiiri gelinayso waxyaalo badan oo lagaga hadlo xuquul insaanka xuquul insaanka la dhaho waxaa waxaa qurux badan in meel la isugu raaco marka maadaama intiinan aad maanta ka shuuraynaysaan in aad ka hadashaan ama aad wax iskaga sheegtaan waan bogaadinaynaa waana ku mahadsan yihin wixii waxaan ka soo shaqeeyey barnaamijkan oo isku soo duburaday dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud eh iyo dib udhiska guryeenta dowlad goboleedka jubbaland cabdi shukri carab iyo agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda kulankan
xaqiiqdii siyaasadda xuquuqda aadanaha waxay aasaas wanaagsan u tahay ilaalinta badqabka iyo dhammaan wax kasta oo ay xuquuq u leeyihiin dadka nugul gaar ahaan haweenka caruurta iyo waxaan filayaa sidoo kalea dadka baahyaha gaarka qaba inay ahamiyad weyn u leedahay in la helo siyaasad taasoo difaacaysa xuquuqdooda taasoo ilaalinaysa waxyaalaha muhiimadda ay u leeyihiin nolosha asaasiga ah marka waxaan ku boodaynayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqsaanka dadaalka ay u galeen iyo waktiga ay geliyeen inay isku soo dabaridaan kulankan bilowga ah xaqiiqdii marka siyaasad la sameynahayo waxay u baahan tahay in bulshada laga qaybgeliya bilowga koowaad ee fikirka la curinaya macluumaadka iyo xogaha loo baahan yahay inuu ka dhex muuqda siyaasadda inay bulshada qayb ku yeeshaan ra'yigooda iyo afkaartooda aniga waxaan mooleyey waxaan u malaynaya in la sameeyeyba bolisiga xuquuqinsaanka iyo iyo sharcigeedaba laakiin haddii agaasimo ay sheegaysa inaan la samaynin marka haddii ay saa tahay waxaan u malaynaya kulamo badan oo dambe oo isku dabaxixigaa jiri doona sababtoo dowlad goboleedka waa inuu leeyahay sharci oo xuquuqinsaanka inuu leeyahay weeye saan u malinaya horta darci wuxuu ku jiraa dastuurku ku jiraa waaba jabtarka koobaad saan u malaynayo bill of rights laakiin waxaa weeye wuxuu u baahan yahay wixii kaleeto oho xeer nidaamiye iyo dheeraad ah buu u baahan yahay